aad way tudaarinta way tudaa xalay adigu gelinkii dambe afartii mataqaanaa dambe baa waxaa dhacday in maxaabiis toddoba gaaraysa oo meel gaara ku xirayd ay qolka jabsadaan kabacdina ay daataan marka maxaabiistaasna waxa isugu jiray qaartoo isha lagu xukumay oo maxkamadaha kala heerarkooda koowaad kuwo darajada koowaad marayay iyo kuwo maxkamadaba ay u dhamaato xukunkii way isugu jireen iyo kuwo xukun sugaya ciyaal ah qaar xabsi ku xukuman intoo waa jireen
tirada guud ee xabsiga ka fakatay imisay ahaayeen
tirada guud waxay ahaayeen toddoba maxbuus
maxaa la hayaa maxaa nolol lagu qabtay maxaase dhintay
waxaa la qabtay saddex kamid ah maxaabiista fakatay sidoo kale waxaa ciidanka howlgalkii ay qaadeen oo iyaga lagu ceysanaya ku dhintay maxbuus kale oo iyaga kamid ahaa saddexna way maqanta
toddobadaa maxbuus ee fakatay midna dhintay lixna saddex la qabtay waxay kamid ahaayeen maxaabiis sanadkii hore bishan toddobaad horaanteedii la xukumay marka muddada intaa la eg maxaa la sugayay oo xabsiga loogu hayay waa madaxda sare wadankaba way u taallay annaga nagama xira waxaa laga rabaa mataqaanaa in madaxweynaha iyo kale iyo maxkamada sare ay kasoo shaqeeyaan arrintaas marka sidii baan u haynay annaga iyaga akhbaar ka sugan
maxaa u sahlay taliya in xaga ka fakadaan maxaabiistan
wallahi waa arrin baaris u baahan kollay way dhacday in mataqaanaa xabsigii ay ka baxsadeen oo wax jira marka waa arrin adeere u baahan baaris weliba nalala leeyahay annaga gobol ahaan aanan xaq lahaynaa laakiin madax safare oo wadanka ay go-aan soo gaareen guddi keenayaan marka baarista waxa ka soo baxaa waa arkaynaa waxaa jira in baxsadka kadib ciidamada gobolka mudug oo iskaashanaya labada qayboodba ay bilaabeen howlgallo maxaa idin suurta galay ilaa iyo hadda oo muddo saacado badan ay kasoo wareegatay
wallahi howlgalkii sidii baa loogu jiraa ciidankii labada maamul labada nabad sugid waxoo dhan way shaqeynayaan waxaan qabnaa rajo fiican in aan mataqaana dambiilayaasha maqan helo howlgalkeena wuxuu faa'iidaha gala in helo marka inta kalena waxaan isleenahay waa la heli doonaa
magaalada waxaa ka baxa wadooyin fara badan inkastoo wadooyinka waaweyn ay ku sugan yihiin ciidamo bara controlla ah oo gawaarida lagu hubanayana ay yaalaan haddana rajada aad ka qabtaan in magaalada aysan ka baxin intey la eg taha
wallahi waxaan ku dadaalaynaa inaan mataqaanaa aysan maxaabiistaas u baxsan qiimo kasta iyo wax kasta waan awoodnaba oo isticmaali doonaa insha allah waxaa jira baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka ay ku leedahay taliska qaybta uu ku leeyahay in lagu soo bandhigay saba saddex kamid a maxaabiista fakatay oo dadka reer gaalkacyo aada uga dalbanaysaan in abaalmarin la guddoonsiin doono ciddii soo sheegta xogta saddexdaa maxbuus yaa damaanad qaadaya qofka shacabka ah ee idinla wadaaga xog la xiriirta dadka maxaabiistaha ee fakatay
waa damaanad qaad rasmiya baan leenahay marka qofkaas aan xiriirkeena bilowdo annaga waxaan diyaar u nahay in aanu mataqaanaa kalsooni gelino waa waa qasab in uu kalsooni helo intaanan ba wada shaqeyn marka qaab loo istacaamulaa jira
waxaa jira in dadku ay dareen badan ka qabaan arrintaas marka si gaara mas-uuliyiintiina shacabka gobolka mudug ma jirtaa xiriir dhow oo aada la leedihiin
wallahi shacabku waa isku fiicannahay waxaan waa dhacdo awalta hore mataqaanaa maxaabiisatan dowladda iyadaa qabatay ciidanka amnigaa qabtay wayna dhacdaa inta badan in maxaabiis fakato muhiimka wuxuu yahay in la qanciyo waajib ay u leeyihiin oo kiiskan dhacay ay xog dheeriya ka helaan oo haddii cidi dembi leedahay loo qab waxaasoo dhan waan samayn doonaa haddii dayacaad kala dhacday intaba waxaan rajeynaynaa in ay ka qanci doonaan awallow xiriirkana waa fiicnaa
hadda tirada ku hartay ee maxaabiista kalsooni intee la eg baa lagu qabi karaa in gacanta laamaha amniga ay kusii jiraan
wallahi wa wa wa waxaan isleeyahay wa- waa waa khaladaadkana amarkeena inaan sixi doono oo meela ku aamini karo oo aan hawsha sii wadi doono saasaan rajeynayaa waxaa waa wax iska dhacda marka markastana waxaa loo baahan yahay in mataqaana xagga maxkamadda sare ay dadka kan wixii xaq u yeesheen ay samayso oo fuliso insha allah annaguna waxaan ku dadaalaynaa intaas inaan hayn doono oo nagu ku imaan doono